bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabيina mxamed وعlى آlih وصaxbi وsلم أجمعين ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii cumdaة الأxkam lilxaafiظ cabdالغنiي bn cabdالwaxid almaqdisiy raximah اllahu taعaalى waxaan ku jirnay kitaabu اljanaaئز وعan caaئشhaةa radي اllه عnha qaalat lama اshtaka الnabiyu slى اllه عlyh وalih وsلم dakra bcضu نisائih kaniisaة ra'ynha barضi الxabشhة yuqaalu laha maariya wa kanat umu salamata wa umu xabiibata atataa arda alxabasha fadakarataa min xusniha wa tasaawiira fiiha farafaca ra'sahu sala allahu calayhi waalihi wasalam wa qaal ulaa'ika idaa maata fiihim alrajulu saalixu banow calaa qabrihi masjida huma sawaruu fiihi tilka suwara ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allah wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalat waxa ay tiri lama shtaka nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam nebigu markuu xanuunsaday dakara bacdu nisaa'ihi xaasaskiisa aweenkiisii qaar kamida u sheegeen waxay u sheegeen kaniisatan kaniisad ra-aynaha ay ku arkeen biardi alxabasha ay fii ardi alxabasha ay ku arkeen yuqaalu lahaa la yidhaahdo maariyatu maariya la yidhaahdo wa kaanat umu salamata waxay ahayd iyo umu xabiibata iyo umu xabiibaba atataa arda alxabasha ayay tageen oo yacnii xaggaa ayay tageen kana yimaadeen markaa fadakarataa min xusnihaa waxay sheegeen quruxdeeda iyo tasaawiira masawiro fiiha iyada korkeeda ahaaday oo ku sugnaa farafaca ra'sahu madaxiisuu soo kor yeelay rasuulka sala allahu calayh waalihi wasalama wa qaala waxa uuna yidhi ulaa-ika kuwaadaas idaa maata fiihim ishaaradu marka waxay ku dhacaysaa nasaaradii meeshaa deganayd idaa maata fiihim ama nasaaradayba ku dhacaysaa guud ahaan idaa maata fiihim haddii uu dhexdoodu dhinto alrajulu saalixu qofka suuban ee wanaagsan banow calaa qabrihi qabrigiisa korkiisa waxay ka dhisaan masjidan masjid uma marka meel yacni lagu cibaadaysto uma markaa dabadeed sawaruu way masawiraan fiihi masjidkaa iyo meeshaa lagu cibaadeysanaya dhexdeeda tilka suwara bay ku sawiraan masawiradaas ulaa-ika kuwaadaas sawiradaas sameeyo ee masaajidana qubuurta ka dul dhiso shiraaru lkhalqi khalqi kuwa ugu shar badan weeyaan cind allahi ilahi agtiisa xadiidku marka waxa uu daliil u yahay fiihi daliilun calaa taxriimi ficilkan oo kale yacni in qabri masjid laga sameeyo sawiro in lagu qorqoro waxyaabaha ayaa xadiidku wuxuu daliil u yahay inay xaaraam tahay adilada shareecadana aada iyo aad bay ugu badan tahay masawirka iyo iyo yacni suurada in la diido marka karaahana lagu xambaari maayo waa xaaraam ayaa lagu xambaarayaa maxaa yeelay waciid aad iyo aad u daran baa meeshan yaallo oo ulaa-ika shiraaru lkhalqi cinda allah ilahay agtiisa yacni kuwa ugu shar badan weeyaan ayaa xadiidka uu leeyahay bacdi naas baa iyagu marka waxay dhahayaan sababta ay sidaa loo yiri waxay tahay xilligaas markaas unbaa sanam caabudnimo laga soo baxay si aan marka loogu laabanin oo weli dadkiiyo caadadoodii sanam caabuditaankiisa iyo dhagax la qoro la caabudo iyo dadku ay qalbigooda uu ku jiray ayaa sidan loogu adkeeyey laakiin markii islaamku uu faafay ee diintii la fahmay kadib ee aan yacni shirkigii cahdigiisiina waxaan ujeedaa asnaamtii iyo waxaana yacni cibaadadooda cahdigoodii iyo waqtigoodii aada loo soo dhaafay waxaa weeyaan ma taxriimku sidaa uma xoog badnaanayo qaar baa sidaas yiri ibnu daqiiq ilciidna kuwaas aada buu u radiyey waxyaabaha uu ku radiyeyna waxaa ka mid ahayd xadiidku inuu kusoo arooray al-ikhbaaru can amri alaakhira wax aakhiro ku tacalluqo kusoo aroorayoo dadkan in wax masawiro aakhiro in la cadaabayo ayuu ku yimid iyo in la dhihi doono yuqaalu lahum axyuu maa khalaqtum wixii aada abuurteen ood dhoodhoobteen soo nooleeyo in la dhahayo ciladaanina marka way ka duwan tahay miday iyagu sheegayaan marka haddana waxaa weeyaan nabiga sala allahu caleyh waali wasalam sidoo kale wuxuu caddeeyey nimankan waxa lagu ciqaabaya ciqaabta ku mutaysanayo wax sawiraayo inay tahay inay shabahayaan abuuristii allah subxaana wa tacaala yay rabaan inay shabahaan arrintu marka ma ahan yacni tan ayagu ay moodeen keliya cilladaasina waa cillo caam ah weeyaan oo aan waqti ku gaar ahayn xilli allaale xilligii musawir qof sawiraa la helo wuu soo gelayaa maxaa yeele ilaahay unbuu shabahayaa suur taswiirkii iyo yacni qaabeyntii iyo abuuristiibuu rabaa inuu rabbi ku shabaho nacam nusuusta daahirkae xoogga badanna in khayaali iyo dunuun lagu la aadiye xaggeeda ma aha xadiidku waxaa kaloo tilmaamayaa marka idaa maata fiihim arajulu saalixu marka haddou qof saalixa ou dhexdooda ka dhex dhinto uu ku dhinto banow calaa qabrihi masjidan qabrigiisay masaajid ka dhisaan taana marka waxaa weeyaan qubuurta iyo masaajidda in la kala duwo ayaa laga qaadanayaa oo meesha hadday qabri tahayna aan masaajidba laga dhigin hadday masjid tahayna aan qabri lasoo gelinin alimaamu shaafici raximahullahna yacni taas waa diiday oo waxa uu yidhi sida shiiraazi muhadabka uu kusoo raraayo dadku waxa uu yidhi waxa uu yidhi waa nacayaa buu yidhi karahada salafkana waa taxriim wakaraha ilaykum alkufra waalfusuuqa ilaahay waa ka dhahaayo waa nacayaa buu yidhi in yacni an yucadama makhluuqun makhluuq in la weyneeyo xataa yujcala qabruhu masjidan heer qabrigiisa masaajid laga dhigo la gaarsiiyo arrintaa iyadaa aniga waa nacayaa buu yidhi ayb mana dadkii bal iska daa in masjid qabri masaajid laga dul dhisay isaga laftirkiisa in la dhiso la diiday oo qubuurta in la dhiso la qurqurxiyo la nuuradeeyo iyo nebigu waa reebay sala allahu caleyh waalihi wasalam bacdi naas baa laga yaabaa inay usoo deliishadaan qabri in masaajid laga dul dhisi karo qaala aladiina qalabuu calaa amrihim lanattakhidanna calayhim masjida kuwii yacni arrinta boobay ee u adkaaday ayaa waxay yidhaahdeen masaajidaan ka dhiganaynaa asxaabulkaaf meesha ay ku ku dhinteen markaasay waxay yidhahdeen tan baa daliil u ah tan daliil waxaynan ugu ahaanaynin dhowr waxyaabood awalan sharcigii annaga naga horreeyey haddii sharcigeennu aanu burinin ila tawxiidku ma iska burin karaan horta shuruucda sharciyadii hore iyo keenna kulli tawxiidku waa iskaga mid ambiyada ilaahay waa dhinaca isaga mid bay ka ahayn laakiin sharaacida waa la kala gedin karaa qadiyadan iyadaa marka haddayba dhacdo yacni sharcigii hore wax ku bannaanaay sharcigeenna haddii xaaraam uu ku noqdo de annaga keenaana lagu addoonsaday markaas ka nebiga unbaa sida un amrayaan raacaynaa laakiin qadiyadan iyada asaas maba ahaba xataa kii kuwii horeynan ku bannaanayn aayadduna ma aynan cabirin dadka sameeyey inay ahaayeen dad wanaagsan aayadda ma tilmaamin bal waxaa laga garanaa siyaaqa aayadda dad xoog wax ku boobay inay ahaayeen qaala aladiina halabuu calaa amrihim dadkii arrintooda boobayaa layidhi oo u xoog batay qaalibkuna waxaa weeyaan dadku sidaas wax ku waday xoogga wax ku wado dad diineed uma badna soo ma garanin nasku qur-aankuna ma tilmaamin dad wanaagsan oo hadda looga daydo oo ficilkaas sameeyey inay jiraan ma tilmaamin nebiguna waxaad intaa ku dartaa wuxuu tilmaamay qubuurta in lagu fidnoobi karo oo waxa uu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam la caabuda ha ka dhigin buu yidhi marka qubuurtu inay asnaam noqon karaan ayaa laga qaadanaya qubuurtu inay asnaam la caabudo ay noqon karaana laga qaadanaya nacam maxaa yeele nebigu kamaba magan galeen ilaahay haddii qubuurtu aanay saas noqonaynin haddii qaba qubuurtu aysa saas noqonaynin maba ka magan galeen rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam marka magangelkii rasuulka uu ka magan galay alleh in qabrigiisu sanam laga dhigto dadku ay caabudaan yaa waxaan garan karaynaa oon aan fahmaynaa marka dad badan inay qubuurta ku fidnoobayaan walidaalika una nabiga sala allahu aleyh ali wasalam kiisa uu sidaa ka yidhi mid mar kalena uu yidhi laa tattakhiduu qabrii ciidan qabrigayga ciid ha ka dhiganina ciid waa maxay goob sanadkiiba mar layskugu yimaado walidaalika markii adiga ilaahay kuu fududayd madiino tagto masjidkii nabiga aad ku tukato qabrigii nabiga inaad salaantid waa lagu ogolyahay laakiin bil hiblaayo maalin hiblaayaa qabriga nebiga la aadaa maba jirtaba ilaahay waa u aqbalay nabiga ducadiisa sala allahu caleyh waalihi wasalam ta kale iyadana waxaa ku tusaya marka taas marka aayaddu iyada waa taasa ta kale rasuulka sala allahu aleyh wali wasalam waxay leeyihin qabrigiisa masjidku ku dhex jiraa yaa geliyey waa iyadana taa jawaabteeda marka nacam yaa geliyey asxaabta maa gelisayna ma gelinin xilligii waliid ibni cabdilmeligaa la geliyey saxaabana ma nooleyn xilligaa bal cumar iyo cuhmaan iyo markay masaajidka nebiga waasicinayeen dhanka kale unbay u waasicin jireen dhankan oo qolalka caa-isho ee nebiga meeshu ku dhintay lagu aasay qolkii caa-ishaay ahayde maba yeelinba nabiga maba aanay soo aadinba waxaana ku tusaaya arrintaa iyadaa nabiga sala allahu aleyh waali wasalam qolka caa-isho meeshii uu ku dhintaa rasuulka lagu aasay sala allahu aleyh waali wasalam taasina waxay tusaysaa caa-isho ay leedahay walowlaa dalika la ubriza qabruhu haddaanay taas jiri lahayn oo aan cabsidaa aysan jiri lahayn nebiga qabrigiisa bannaankaa lasoo dhigi lahaa lama dhigin fiiri rasuulka qabrigiisa gurigii caa-ishaa lagu dhex aasay iyadoo guryaha dadka kale aan lagu aasin laakiin nebiga guriga gurigiisa waa in lagu aasaa yacni nusuus baa sheegaysay marka markii uu gurigiisa lagu aasay rasuulka sala allahu caleyh waali wasalama taasi waxay keenaysay marka in dadka ay ka lagagaga celiyay arrintaas maxaa yeele gurigu istiidaana u baahnaa dadaa degan mar walba meel laskaga meel bannaan oo qubuuraha kale ay ku yaalaan oo kale laguma aasin rasuulka sala allahu caleyh ali wasalam mar haddii nebigii marka qoladan weliid ibni cabdilmalik iyo dhankaani bay masaajidka usoo waasiciyeen masaajidka sidaa baa oo kusoo galay haddana maca daalika waa ka taxadareen oo saddex derbi ayay ku wareejiyeen oay kaga gooyeen bixaysu aan la garan qofka bannaanka joogo ounan aqooninba nebiga meesha oo kaga jira meeshaas nacam calaa kullin nebiga hadalkiisa xujo ah dad ka dambeeyeon saxaabo ahayn ficil ay sameeyeenna xujo noqon maayo ayb marka axaadiidtaas marka iyo kuwo kaloo fara badanba marka macaanida noocaas oo kale way kusoo arooreen waxaan oo dhanna marka waa alguluw fi saalixiin ayaa asal waa dadka saalixiinta guluwi lagu sameeyo shirkiguna waxaa weeyaan meesha uu dadka kasoo galo waa meeshaas aayadda qur-aanka waatay ahayd waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasraa ibnu cabaas sida uu tilmaamaya dad saalixiin oo suusuuban bay ahaayeen qubuurtoodii imaalihii ay joogi jireen ama ay ku dhinteen ayaa waxaa laga dhisay taallooyin taallooyinkii baa magacyadooda lagu qorqoray si cibaadada loogu xasuusto qoladii ka dambeysay markay yimaadeen falamaa tanasakha alcilmu oo aqoontii dadkan wixii sidan loo yeelayba aan la ogaanin qoladii dambe way caabuday markii dambe waana kuwii nabiyullaahi nuux loo soo diray wax allaale wixii dariiq shirki ku gaarsiin karaana waa xaaraam maxaa yeele liana alwasaa'ila lahaa axkaamu almaqaasid sida qaalibkaa nacam weliba baabka xaaraanta wasiilo kastoo xaaraan ku gaarsiisa itlaaqan bay xaaraam u tahay nacam iyada ayb wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nebigu waxau yihi fii maradihi jiradiisii alladii kaas oo lam yaqum minhu aanuba ka kicinba lacana allahu alyahuuda waannasaaraa yahuud iyo nasaara allah lacnado ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida ambiyadooda qubuurtoodii ayay masaajid ka dhigteen qaalad waxa ay tihi caaisha walowlaa daalika haddii kaagaa uunan jiri lahayn ubrisa qabruhu qabrigiisa waa la muujin lahaa nebiga sala allahu caleyh waali wasalam oo bannaankaa layskaga aasi lahaa meel bannaanka hayra annahu laakiinse isagu khushiya waxaa laga cabsaday an yutakhada masjidan masjid in laga dhigto soo ma jeeda in masjid markaa laga dhigtaa laga cabsaday walidaalika haddii qubuurtii ambiyada in masaajid laga dhigta la diiday famaa baalu hayrihim marka hayrkood qubuurtooda maxaad malaynaysaa marka nacam ayb dad marka qubuurta layska jeclaysiiye unbaa jiro taas marka waa haddii nebigii sababta gurigiisa loogu aasay ay tahay sababtaas cabsidaas laga laga baqaayey in cibaadadii alle iyo asaga cibaado la caabudaa lays ag keeno ilaa ilaahay hayrkii in la caabudo ma maba ahane xataa in alle lagu caabudo qabri qof saalixa agtiisa xataa lama ogola famaa baaluka haddii isaga la caabudaba maalka waa kasii darnaanaya ayb masaladan marka ma ahan masalo yani min usuuli diin ay ka mid tahay masaladan yahuud uma banaanayn nasaaro uma banaaneyn waa kuwaa lagu eedeynaya nacam annagana nooma banaano waa kaana loo kaga digaya nacam marka masaa-il dib loo dhiga ma aha masaa-isha noocan oo kale wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh waali wasalam anahu qaala waxau yihi laysa mina annaga nagama mid aha man daraba alkhuduuda dhabannada qofka garaaco washaqa ljuyuuba jeebabka jeexjeexo jeebkuna marka waa xabadka korkiisa meesha kuleetiga oo kale ah weyaan wa dacaa u yeerto bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada yeerashadeeda u yeerto oo waa jabalaah iyo wixii lamida yidhaha alla buurow ahaayo alla sidaan buu ahaayo yaana kaafinaayo waxa lamidka waxyaabahaas oo kale nacam laysa mina annaga nagama mid aha man daraba alkhuduuda dhabannada qofka garaaco washaqa ljuyuuba jeebabka jeexjeexo wadacaa bidacwa aljaahiliyatina u yeerta dacwa aljaahiliyana u yeerta marka min dacwa aljaahiliyana marka waxyaabaha waxaa ka mid a niyaaxada iyo waxyaabahaas weeyaan marka xadiidku waxa uu reebaya waa anniyaaxa niyaaxada haweenta naa-ixada ahna waxaa weeyaan haddaanay ka toobadkeenin nebigu wuxuu yihi sala allahu caleyh waali wasalama qiyaamaha waxaa loo labisayaa sirbaalun min qatiraanin wa dircun min jarab nacam sirba googorad markaa waxaa weeyaan laami ka samaysan karkaraay ma yaa awoodi karataa marka inuu xirnaado ayb marka dunuub aada iyo aada u waaweyn weeyaan niyaaxadana marka waxaa kamid a waxyaabaa soomaalida tacsida u taqaano ee guriga laga dhinta inta laysugu yimaado wax lagu cuno sida jariir bn cabdillaahi albajali ou tilmaamay waxaanu ahayn buu yidhi inaan ku tirinayno kunaa nacudu ijtimaaca ijtimaaca ahli lmayiti wa sancata aطacaami min alniyaaxati oo kamaa qaal kulanka lagu soo kulmo dadka laga dhintay agtooda iyo cuntada la sameeyaa oy dadku u imaanayaan min anniyaaxati baan ku tirin jirnay idan waa kabaa'ir waayo marka waxaan bacdi naas marka dadka waxay ugu waxay u yidhahdaan sadaqa waayo adiga lafdiga inaad ereyga inaad ka bedeshood macno kale u samayso xukunka iskuma bedelayo ama sadaqa ku tilmaam ama salaad dheh haddaad doonto nacam wuxuu sharci ahaan waxay yihiin unbay ahaanayaan mar hadday saxaabadii xilligii nebiga ku tirin jireen niyaaxana maxaa ku yaal marka meesha nacam haddaad sadaqa dhaada sadaqo sadaqo noqon maysa nacam xadiid marka waxaa laga yaabaa axaadiidta ay daliishanayaan marka axaadiidta caamka oo qof baa iga dhintay afa atasadaqu canha shay-an wax ma u sadaqeeyaa da wax ma u sadaqeeyaa iyo baabkan waa kala laba nacam niyaaxada waxaa weeye meydka marka uu dhinto gurigiisa ama meel meel dadkiisa lagula soo aruuro oo wax lagu cuno kaas weeyaan marka midda marka laga hadlaya nacam oo qofku meydku markau dhinto kadib la sameynaya waana caqri nabiguna wuxu yiri sal ly slam laa caqra fi lislaam ayib marka taa kalena waxaa weeyaan meydkaagii markaad duugato dhinto inaad uun wax un masaakiinta ugu bixiso od u sadaqayso ama wixii sharcigu ku faray inaad u sadaqayso sadaqadii marka way gaaraysaa midda kale waxaa kaloo xadiid abu daawuud ku sugan oo waxaa jira si qaldan ugu dhacay baa jira yacni mishkaatulmasaabiixa oo isagu markaa riwaayo wuxuu ugu dhacay daacim ra'atihi nebigaa nin aasay markuu ninkii aasay fa ataahu waxaa u yimid daacim ra'atihi saas ugu dhacay mishkaatulmasaabiixa hawaan meydkii nin damiirkiina marka meydkii baa loo celiyey daacim ra'atii ay daacim ra'ati lmeyit hawaankii yani m ninkaa dhintay xaaskiisa mid ay soo dirtay baa nebiga u yimid sal ll ly slam markaasuu gurigii uga yeeray markaasay gurigii ay tageen markaasay halkaa marka ay yani cunto ugu samaysay oo ay cuneen tasida taasaa u daliilay kuleeyihiin nacam ayb taa marka waxaa weeyaan awalan daacim ra'atihi damiirka xadiidka asalkiisa abu daawuud oo ku sugan yahay sunan abi daawuud ayaa u asala mishkaat masaabiixa hal in la ogaado weeyaan mishkaatulmasaabiixa isagu asal ma aha asal ma aha waa adoo maalan xadiid riyaadu saalixiinka imaamu nawowi hadduu muslim u tiiriye xadiidkaas in muslim laga feeriye soo maaha sida ugu tiiriye si aan ahayn hadduu muslim ugu yaalla ka waran waa wahmiyey baa la dhahayaa soo maha xadiidkii marka abu daawuud baa werinaya asal ahaantiisa nacam iyo axmed imaam axmed iyana waa werinaya abu daawuud wuxuu ku warinayaa isaga marka faataahu daacim ra'atin ayuu ku warinaya biduuni damiir kitaab lbuyuucuna uga yaallaa abu daawuud kitaab lbuyuuc buu uga yaallaa meelaha marka yacni mutashaabihaadka in layska ilaaliyo ee baab noocaas oo u baabaystay nacam baab lijtinaabi can lmutashaabihaat saas oo kale baab ah ayuu kaga hadlay xadiidka marka haddaad eegto halka ka fiirisid daacim ra'atin ayaa ayuu qoraya imra'atihi ma qoraya marka de mishkaatulmasaabix haddii damiir uu ku qoray isagoo halkan asalkiisiina uunan ku oolin damiirka de waxaa weeyaan damiirka ma jira marka riwaayada kalena waxay leedahay daacim ra'atin min alansaar min alansaar daacim ra'atin min alansaar wax yacni damiirkaa sheegay oon mishkaadka ahayn maa waana wahmi meesha marka nacam marka sheekh alalbani raximahullah ma baraarujinin halkaas ma baraarujinin mishkaatulmasaabixa takhriijka uu kuleeyahay markaasaa waxay keentay arrintaa marka inay bacdi naas ayba dhahaan marka daacim ra'atihi waa kaas albanina xadiidka cid kaga aqoon badnayd ma jirin waa kaas mana baraarujinin marka waa daacim ra'atihi inay tahay daacim ra'atihi inay tahay damiir kale meydka u celiyey weliba sheekh alalbani siday leeyihiin markaa dabadeedna marka waxaa weeye waxaa laga qaadanaya tacsida banaanaanshadeeda sheekh alalbani tacsi ma baneeyo awalan tacsidan yacni waxaan ma aatimta ma baneeyo laakiinse yacni damiirkaas yani inuu ku baraarugi waayo waa dhici kartaa inuu ku baraarugi waayo way dhici kartaa nacam laasima mishkaadka kutubtii hore wey weliba uu sheekha horaantii hore ku taxqiijiyey laakiin asalku sidaabaa ku taallo waxaana qoraya nacam abulculaa almubaarak fuuri kitaabkan tuxfatulxawadiga haddaad ka fiirisa meesha janaazada xadiidka jariir markuu fasirayo ayuu keenayaa marka xadiidkaas sidaabuuna ugaga hadlayaa nacam marka sidaa loogu baraarugsanaayo وعn abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali waslm man shahida اljanaaزata janaazada qofkii xaadiro xataa yusalliya calayha ilaa uu lagaga tukado korkeeda falahu qiraadun buu leeyahay qiraad waman shahidaha qofkii xaadiro xataa tudfana ilaa laga aasayo falahu qiraadaani laba qiraad buu leeyahay qiila wma alqiraadaani baa layidhi labada qiraad waa maxay qaala midlu ljabalayni alcadiimayni labada buuroodee waaweyn oo kale weeyaan walimuslimin asaaruhumaa kan ugu yar labadooda midlu uxudin uxud oo kale weeyaan waxaa laga qaadanayaa marka janaazada in lala tukada lala xaado duugtana duugtana laga qeyb galo fadliga kusoo arooray iyo waxa laga helayo nacam ibnu cumar radia allahu canhu markuu maqlay xadiidkan ayaa waxa uu yidhi akhara abuu hurayra abuu hurayra waa badiyey ajrigii aad buu faraha uga badiyey markaas ayaa waxaa dhacday caaishadii waxbuu su-aalay markaasay u markhaati furtay abu hurayra markaasuu wuxuu yidhi idan laqad faradnaa qaraariita waxaan dayacnay buu yidhi ajar fara badan marka badanaa hadduu dan leeyahay intuu janaasada ku tukado ayuu iska tegi jiray mar mararka uu dan saas dan dan markuu leeyahay oo kale marka wuxuu leeyahay arrintan arrin aan ku xadgudubnay weeyaan marka waa inaan labada qiiraadba saan u heli lahayn inaan falankeed qabanno qofkii marka hal ku tukada keliyana hal qiraad buu leeyahay qofkii janaazada keliya xaadirana qiraad buu leeyahy labada ninka isku xaadirana laba buu leeyahay ajrigaana qiraadkuna waxaa weeye waa laba buurood oo waaweyn oo kale weeyaan labada qiraad janaazadu marka aadaab bay leedahayo in la aamuso aamusitaan iyo sukuud la laasimo lagu dadaalo weeyaan marka la la raacayo amaa yacni janaazada inaan la fariisanin mar inta inta laga duuga dhulka laga dhigo iyada xukunka waa la nasakhay sida xadiidka cali oo tilmaamayo qofku waa fadhiisan karaa waana istaagi karaa hore iyo gadaal iyo dhexda meeshuu doonana waa kaga socon karaa ayib man shahida aljanaazata janaazada qofkii xaadira xataa yusalliya calayha ilaa lagaga tukaday falahu qiraatun janaazada lagu tukanayaana hadday tahay qof mubtadic oo bidco lagu yaqaanayo nashri jiray bidcada ama nin faasiq oo bannaanka fisqigiisa soo dhigtay haddii ay yihiin oo kale dadka culimada waaweyn ee ummaddu ka heybeysato iyo imaamkaoo kale muslimiinta imaamkoodao kale ama qaadiga muslimiintaoo kale inaynan ka qeyb gelin waayo janaazadooda oo dadka kale muslimiinta laakiin ay ku tukadaan ilaa islaamka laga saari maaye laba maslaxa marka meesha laga rabaa labada maslaxa waxay tahay dadkiina in la waaniyaa la rabaa oo culummadii ninkaa janaasadiisii kama qeyb gelin waa arrin marka yacni waa arrin dadka u keeni karo waa inay waantoobaan xumaanta ka waantoobaan isagiina in maslaxadii uu dadkii ku lahaa waajibkana ugu ahayd in la tagsiiya lama rabee muslimiinta qaar baa ku tukanaya sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa waxaa fiican in labada maslaxaba culimada laftirkooda ama amiirka inuu labadaba u jamciyo oo sidee buu yeelayaa janaasadiisa ka qeybgeli maayo hoosta uga duceynaa laakiin ila janaasada awalba ducay ahayd maogtahay labadii maslaxa marka waa la keenaya marka waa la keensanaya waxaad garanaya marka dadka ahlu sunnada waxaa la yidhahdaa aclam aclamu alkhalqi weeyaan aclamu nnaasi waa dadka kuwa ugu cilmiga badan weeyaan wa arxamu lkhalqi khalqiga kuwa ugu naxariista badan waa ahlu sunnada nacam dad aan naxariis lahayn oo dadka dhanba cadow u arka ama dadkao dhanba muslimiintao dhanba u arka inay mubtadica tahay oo aan salaamaynin oo ayaga dhan u weji xirxiran mar walba ma ahan saa ahlu sunnada nacam kii yacnii dhibka waday ee fisqiga bannaanka lala jahraayey qaatilka ahaaye khamaarka ahaay oo yacni ayaa waxaa laleeyahay haloo jamciyo oo xataa haddaysan culummadu ka qeybgelin hoosta ha uga duceeyaan ilaa qof muslima buu ahaa moogta qofkaan in allaale inta islaamka uu ku jiro walimuslimin asqaaruhumaa midlu uxudin weeyaan kitaabu zakaati zakadii buu u kitaabaya halkaa kitaabu salaah ayaa kusoo dhammaaday zakadii buu halkan ka gelaya zakada laba macnoy leedahay luqa ahaan annamaau waahaara annamaau waahaaratu annamaa waxaa weeyaan kororsiimo waahaaratu iyo dahaaro labadaa macnaa lagu macneeyaa labada macnona laba ictibaar marka laga fiiriyo zakada waa laga helaa annamaa zakada waa laga helaayo maal waa kugu kordhayaayo maal kaaga nuqsaami maayo maa naqasa maalu min sadaqa maal ma nuqsaamo sadaqo darteed uma nuqsaamo saasuu nebigu yidhi sala allahu alayh ali wasalam ayb duhrina dahaarana waa tahayo waxaa weeyaan dee naftiibay dahiraysaa bukhligay ka dahiraysaa amase dunuubtay ka nadiifinaysaa qofka khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum aaka alla u dhahayo subxaanahu wa tacaala shaarica zakada ayuu waajib yeelay laba maslaxa iyadoo la ilaalinaayo midka wax bixinaya maslaxadiisana waa la ilaalinaya kan qaadanayana waa la ilaaliyay maslaxadooda ninka bixinaya maslaxadiisa waxaa lagu ilaaliya maalkiisiina waa ugu barakoobayaa bukhliga iyo dunuubtana waa ka nadiifinaya maslaxadii aan soo sheegnay buu ka helayaa aakhidka midka qaadanayana baahidiisuu ku daboolayaa nacam halkaasna marka dhaqaale dad waxaa kasoo baxaya marka dhaqaale isku mutakaafi isku oo dad iskaalmaysanayo isjecel yaa marka kcalaaqadii calaaqadii dadka ku wanaagsanaanayso fiir islaamku marka maxaasintiisa zakadii buu waajib yeelay canshuuraha iyo ribadana waa xaaraantinimeeyey maxaa yeele canshuuraha qasab iyo shiddo iyo tacab iyo dulmi baa ku jiro dhinaca kale yacnii ribana waa reebayoo ribadu waa is-addoonsi ninka mar walba baahida qabaa la addoonsana nacam kan xoolaha haystaa addoon loo yahay mar walba taana ma yeelin nacam islaamka ayb zakada wujuubkeeda waxaa laga qaatay qur-aankii iyo sunnadii iyo ijmaacii culimadii ayaa laga qaatay ayb intana marka waxaa weeyaan qofka jaaxidka arkaanul islaamna way ka mid tahay qofkii diidana ee zakada inkirana hadduunan ahayn qof markaa soo islaamay ama hadduunan ahayn qof markaa yacni baadiye ka fog cilmiga kusoo koray hadduunan ahayn qofka inkir waa ku gaaloobaya nacam qof magaalo joogi jiro weligii meel dirsi lagu haayo maqmaqli jiray zake waxa la yidhaha ma jira hadduu yidhahdo waa ku gaaloobaya kitaabu zakaati zakadiibuu u kitaab yahay marka axkaamteediibuu halkan kaga warramayaa laba nooc bayna u kala baxdaa zakaatulmaal iyo zakaatu lfitri labadaabuu halkan baabkan ku sheegayaa nacam can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama waxa uu yihi nabigu limucaadi bni jabal uu ku yidhi xiina bacatahu ila alyaman markuu yeman u diray yeman xaggeeda markii uu u diray ayb yeman buu u diray marka mucaad waxa uu ku yidhi innaka sata'tii qowman baad u tegi doontaa ahla kitaabin ahlu kitaab ah faidaa ji'tahum haddii aada u tagto fadcuhum ugu yeer ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu ullah ugu yeer inay markhaati kacaan oy ogaadaan macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah mooyaane nebi muxamedna rasuul alle inuu yahay waxaa laga qaadanayaa xadiidka marka innaka sata'tii qowman ahla kitaabin dad ahlu kitaabaad u tegi doontaa in markaa nebigu uu gogoldhig uga sii dhigayo niman wax fahamsan oo kitaab bert wax un ka yaqaano ayaad u tegi doontaa shubhay wataan waay nimankaas marka ee cilmi u yeelo waxaad kaga tala gashaa niman wax kugu qabqaban karo oo yacni markaa un wax sheegsheegi karo inay nimankaasu yihiin marka yacni isjiro adigana yacni cilmi shubahadooda iyo cilmi aad kaga jawaabto u yeelo nacam mucaadna hadda waxaa weeyaan nin aada u kala yaqaane wuxuu ahaa diinta u fahamsanoo xalaasha iyo xaaraamta iyo fuqahaa u saxaaba u ka mid ahaa radia allahu canhu inaka marka qofku qolada uu dacwada gaarsiinayo ee uu wax u sheegayo inuu fahamsan yahay waxa ay yihiin mustawahooda cilmiga inta uu la-egyahay meesha ay baahida ka qabaan inuu fahamsan yahay waxa iyaga kaga imaan karo inuu qiyaasi karo waxaasoo dhan adoo fahamsan baa dacwadii marka waaqicii marka inuu fahamsan yahay wynacam waaqicu marka qeyb weyn buu ka qaataa cilmi gaara asagu yacni waaqicu maahan waxaad kaga waaqica ogaanshadiisu ma ahan yacni waxaad isaga ku fadwoon karta ma ahan laakiin fadwada ayaa waxaa lagu dhisaa iyo dacwadaba waaqica lagu dhisaa nacam meesha haddaadan waaqiceeda waxba ka haynin oo ama aadan tasawuri karinba xataa waxaad ka bixisaa waa khalad ay noqonayaan nacam marka arrimahan marka waaqaca ogaanshadiisu dadku waxaa weeyaan daraf laba daraf iyo wasaday ku kala yihiin darafna waxaa weeyaan waaqici keligiis in la bartou rabaa oo aan diin la baranin haddaadan diin aqoonin waaqici maxaad ku daaweyneysaa marka waaqiciina wuxuu u haystaa keliya jaraa-idya la aqriyo iyo caasimada la bartay iyo madaxweyneyaal la bartay iyo magacyadooda iyo u haystaa darafna waxaa weeyaan iyagu marka waxaasoo dhan xagga iska dhigeenba kitaabka keliya hala akhristo waaqic maba loo baahnay kuleeyihin nacam ogaanshadiisu ayb oo waxaa weeyaan bal hadday hadday is yiraahdaan dad waaqicii wax ka daaweynayo ama inay dhex galaan waaqiciyo dadkii si un ay u xalliyaan ay rabaan markay arkaan waxay leeyihiin qalad bayba u arkaanba iyo manhaju salaf waxaan kamid ahayn bayba u arkaan inagoo og weliba asxaabta rasuulka iyo dadkii ahlu cilmiga ah weligood inay ummadda ku dhex jiri jireen ummadda ay ku dhex jiraanna ay qadaha ay u samay jireen oo ay markay isdagaalaan heshiisii jireen oo ay ku dhex jiri jireen laq yacni waaqicooda ay wax ka daawey jireen mar walba aan ogsoonnahay sheikhulislaam ibnu taymiyana mithaal weyn weeyaan nacam oo markii tataarta ay dhulka ay soo qabsatay ay kusoo dhawaatay dimashqa wixii uu madaxdii sidau ugu tegay iyo sidau dadkii u tawjiihiyey iyo aan ogsoonnahay nacam marka waaqicii lama dhexgeli karo wax diin yacni saxiixa maaha iyadoona nacam darafkaas isaguna waa daraf kaloo jiro weeyaan darafka wasadkaana waxaa weeyaan diintiina in aqoon loo yeesho manhaju salaf in la barto waaqiciina wixii laga daaweyn kara markaas laga daaweeye nacam lana ogaado waaqaca nacam haddaan waaqaca la ogaanin waxba ma la daaweyn karaya nacam inaka sata'tii qowman ahla kitaabin faidaa ji'tahum haddii aada u timaado fadcuhum ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulu llah yahuuddu sida aan ogsoonaha ayagu shahaad shahaadada waa qirayaanoo waxdaaniyada waa qiraan yahuuddu waxdaaniyada iyagu waa qiraan waxdaaniyat ullah badankood hadday qirayaan maxay tahay marka haloo sheega haddana yemanna waxa jooga waa yahuudi inkastoo yeman yahuudi joogtay shirkiga can dariiqi lusuum oo usoo gelayo haddana laakiin ibnu daqiiq ilciid raximahullah wuxuu leeyahay hadday waxdaaniyada qirsan yihiinna waxaa laga rabaa inay risaalada nebigana ku daraan saasaa marka waxaa loo leeyahay marka fadcuhum ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulullah hadda haddaanay waxdaaniyada qirsanaynna waaba laga rabaaba taa halkaas marka maxaa laga garanayaa culummadu inay qabaan dad gaalada inay dhici karto gaalo markaa iyagu waxdaaniyada qirsan inay jiri karaan fuqahaduna waxay yidhaahdaan qofku waxa uu ku gaal hadduu ku gaaloobay shay kamida islaamka wuxuu islaamka kusoo gelayaa shaygaas shaygii uu ku gaaloobay inuu qiro ayuu kusoo gelayaa marka way dhici kartaa qofkaani waxna inuu ka qirsan yahay islaamka waxna uunan ka qirsanayn walidaalika dadka hadda dhahaya maalan gaalada marka la yidhaahdo tawxiid urububiya in badanoo kamida waa yaqaanaan oo ilaahay rabbinimo waa u qirsan yihiin laakiin inay caabudaan keligiis baynan ogolayn ayay waxay kuleeyihin waxaa ka dhalanayo gaalada inay iimaan leeyihiin tirso tafsiirka ibnu jariir dabari kuma taallo min wamaa yuminu akharuhum billahi markuu fasiraayo salafkiiba wuxuu ka keenayaa min iimaanihim gaalada iimaankooda waxaa ka mid a idaa qiila lahum haddii lagu dhaho man khalaqa asamaawaati waalarda qaaluu llah bay dhahayaan wa shirkuhumna fi lcibaadati waay so warkaas warcad maaha wa shirkuhum fi lcibaadati weeyaan shirkigooduna marka waa cibaadadii weeyaan ayb nacam marka aayadda tafsiir aada iyo aada u dheerba ayuu ka bixiyo ilaa kow iyo toban salafka kamida tafsiirkoodu ka bixiya xataa tafsiiru ljalaaleenka marka aada eegto waxaa ku qoran wamaa yuuminu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun in ay tahay yacni inay alla khaaliqnimo u rumaysnaayeen wa shirkuhumna fi lcibaadati inuu ahaa marka aayaddaa macnaheedu sidaa sidaa u tilmaamaysaaba laakiin iimaanku iimaan munji ah oo badbaadiyo oo koriyo ma ahan iimaankoodu marka la leeyahy waxay rumaysan yihiin rubuubiyadu macnaheedu maaha iimaankaas waxbuu u tarayaayo waa iimaan badbaadinayo waayo ma aha waa jeer ay la imaadaan cibaadadiina ilaahay u gooni yeelaan asmaadii sifaadkiina alle u gooni yeelaan waxba u tari maysa nacam mid waxa inay mid rumaysnaadaan sharax ibnu daqiiqana haddaad eegto waa waxaad arkaysaa marka inuu sidaa inuu leeyahay yacni gaalada wixii muwaxidiin cibaadada ay muwaxidiin ka ah oo shahaadatu an laa ilaha illa allahu qiraayo waxaa laga rabaa inay risaalada ku daraan haddaanay ku darin waxba u tari maysa qiraalkaas fainhum adaacuu laka hadday ku adeecaan bidalika kaagaas ay kugu adeecaan faakbirhum u sheeg ana allaha alla qad farada calayhim inuu ku farad yeela khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin waleyla maalin kasta iyo habeen kasta waxaa daliishanaya meeshaan marka qolada iyagu dhehaysa marka gaalada shareecada furuucdeeda lagulama khitaabin ma lagula hadlin laakiin xadiidku taa daliil uma aha keliya waxa uu sheegay in lakala hormarinayo dacwada in lagu kala hormarinayo tawxiidka iyo salaadiibuu sheegay laakiin salaad kuma waajibaysa ma aha macnaheedu nacam furuucda waa lagula khitaabaya qaaluu lam naku min almusalliin maa salakakum fii saqar markii la yidhi waxay yidhahdeen lam naku min almusalliin salaaddii bay ku ka tegista ay ka tageen ayaa naartaanna geliso noo keentay bay yidhaahdeen marka furuucda waa in lagula khitaabayo faakbirhum u sheeg ana allaha alla qad farada calayhim inuu ku farad yeela khamsa salawaatin fii kulli yowmin waleyla marka maalin kasta iyo habeen kasta shan salaad bis unbaa waajibsa witirku inuusan waajib ahayn baa laga qaadanaya maxaa yeelay sanadkii sanadkii sagaalaad meelahaasoo diray nebiga mucaad fainhum adaacuu laka hadday ku adeecaan bidalika ay kugu adeecaan kaagaasi faakbirhum u sheeg ana allaha alla qad farada calayhim inuu ku farad yeelay sadaqatan sadaqo tu'khadu min aghniyaa'ihim kuwooda xoolaha haysta laga qaadayo faturaddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda lagu celinayo culamada qaar meeshaan marka waxay u daliishadeen maxalu shaahidka horta waa halkanoo zakadii inay waajib tahay qaar baa marka waxay ka qaateen meeshan marka ay yidhaahdeen zakadii inaan la naqlin karin oo aan beled laga guurin karin oon beled kale loo guuri karin sababto ah waxay dhaheen sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim dadkooda wax haystaa laga qaadayaa fa turaddu waxaa lagu celinayaa calaa fuqaraa'ihim ay calaa fuqaraa'i ahli dalika albaled beledkaa dadkiisa kuwooda fuqaraday u celiyeen damiirka laakiin ibnu daqiiq waa daciif buu yidhi arrintaa aniga agtayda sababtay daciif ku tahayna waxaa weeyaan xukunkaani waxaa weeyaan reer yaman haddii loo diray reer yaman wixii ku waajib ahaa mucaad oo u sheegayo maaha in yaman keliya ay xukunka uu khaas ku yahay waa xukunka waa caam qolo walbaa caam buu ku yahay marka halkan fatu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim damiirku wuxuu u laabanaya marka muslimiinta muslimiinta loo celinaya maxaa yaele iyagaa zakadu waajib ku tahay iyagaana waxisasiinta laga rabaa marka fainhum adaacuu laka hadday arrinkaa kugu adeecaana yeelaan laka adiga fainhum adaacuu laka bidalika kaagaas hadday kugu adeecaan ay kugu yeelaan fa iyaaka waxaad iska ilaalisaa wa karaa'ima amwaalihim maalkooda midka kiisa wanaagsan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan iyaga iyo adigaan isaga kiindigayaa iyo wa karaa'ima amwaalihim maalkooda kiisa wanaagsan yacni marka waxaa weyaan zakada inaan laga qaadaynin qofka maalka kiisa wanaagsan inaan laga qaadaynin kan uu aada ugu jacayl badan yahy naftiisa ku dhegantaa laga qaadi maayo midka liito ee uu necab yahayna laga qaadi maayo waxaa laga qaadayaa waxaa weeyaan midka dhexdhexaadka ah maalka kiisa dhexdhexaadka ah ayaa laga qaadayaa marka wataqi ka dhowrso oo iska ilaali dacwata almadluumi midka madluumkee la dulminayo la dulmiya madluumkee la dulminayo habaarkiisa iska dh iska ilaali oo ka dhowrso madluumka qofka la dulminayo habaarkiisa iska ilaali fa inahu maxaa yeelay shaniya laysa beynaha dhexdeedu ma ahanin habaarkaas iyo bayn allahi alle xijaabun wa xijaab ah gaalba hadduu doono ha ahaadee qof madluumee laga ger daran yahay habaarka oo habaaramayo wax isagii alle wax udhexeeya ma laha marka dulmiga in layska ilaaliyo taasaa laga qaadanaya xadiidka marka ayb maalkan marka uu leeyahay marka sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim sadaqadu marka waxay ku tacalluqdaa xadiidka waxaa laga qaadanaya waxa ay ku tacalluqaysaa waa maalka haninimada yacni qofka kownuhu ou hani yahay ayaa zaka ugu waajibtaa halkaas marka mas'ale waxaa ka soo baxayso way ku waajibaysaa zakada maalka qofka majnuunka ah amase maalka cunuga yarkaa waa ku waajibaysaa een qaan gaarin sababtoo a waa hani wasfigaa unbaa laga eegayaa nacam waxa ay sadaqada ku tacalluqaysana waa maalka khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum maalkuna haddii cunug yar ou haysto agoona ama ou haysto cunug we qof baaliqo qangaara iyo qof majnuuna waa maal un mar walba waa maal walidaalika marka looma shardiyo yani yani sadaqadii marka waxay wujuubkeedu maalku ku tacalluqaayo acyaanta dadka kuma tacalluqo soo ma garanin marka sidaa darteed maalka agoonka iyo ilmaha yaryarka maalkooda iyo qofka majnuunka maalkiisa iyo weliga ayaa ka sakeynayo asnaafta ama amwaasha zakadu ay ka waajibtaa maxay tahay almawaashi waa geela lo-da iyo ariga xooluhu intaasay kaga waajibtaa alathmaan dahabkii iyo fidadii iyo lacagtii iyadana zaka waa ku waajibtaa waxay zaka ku waajibtaa sidoo kale waxyaabaha zuruucda beeraha kasoo go-o waxyaabahaas marka beeraha kasoo go-o gaar ahaan nebigu afar sinfibou sheegay wuxuu tilmaamay timirtii iyo zabiibkii iyo wuxuu sheegay burkii iyo burku marka waxaa weya macnihiis waa qamadige qamadigii iyo shaciirtii buu sheegay shaciirtuna waa heedda afartaas sinfi ayuu ka qaaday yidhi wax aan ahaynna ha ka qaadinina naskaa marka waxaa laga garanaya in intaa laga qaaday culamada qaarkood qiyaas bay la imaadeen waxay ku dareen wax kasta oo la kaydsado wax kastoo kayd galo quudna ah wax kastoo la quuto quud ah isla markaana kayd geli karo waxyaabahaan kaydka geli karin sida qudaarta iyo kale zake lagama rabo la kayd ma galaan maogtahay wixii quud ah aan kayd gelin zake lagama rabo wixii kayd geli karo laakiin aan quud ahayn isaguna zake lagama rabo soo ma garan marka an yakuuna muqtaatan mudakharan taasay marka ay qiyaas ahaan usoo geliyeen ayb waxaa kaloo zakadu marka ay ku waajibaysaa curuudu tijaara yacni waxyaabaha marka ganacsiga loo darbo ee markaasi dadku ay ku shaqaystaan ee tijaara ahaan ugu shaqaystaan waxay doonaanba ha ahaadaane taasina waxay ugu waajibtay acyaanta ma ahan cayn ahaanteeda ma ahan waa qiimo ahaanta waa waada waxaan arki doonaa fardaha oo kale zako zake lagama rabo cayn ahaantooda zake loogama rabo laakiin haddaad ka ganacsato waa laga rabaa zako faras ahaan maaha wax zakada looga qaadaya lacag ahaanta waa waa qiimo ahaanta soo ma fahmin adu marka curuudu tijaaraha waa laysku hayaa khilaaf baa ku jira culamada qaarkood baa waxay yidhahdeen zaka kama waajibayso waxyaabaha ganacsiga laakiin cala alqowli araajix waa ka waajibaysaa sida culammadu u badan yihiinba nacam oo bal sheikhulislaam ibnu taymiya yacni arrintaas waxay ku dhawaanaysaa ijmaac oo kale u yidhaahdaa waxay ku dhawaanaysaa ayb marka zakadu inahaasay ka waajibtaa marka laga reebo zakaatu zuruuc marka laga reebo dhammaanteed waa in xawl uu kasoo wareego sanad sanadkiiba mar laakiin zakaatu zuruuc mar allaale markay soo go-do ayaa wax laga rabaa laga wax laga bixiyaa zakada marka sida looga qaadayaa de geela iyo kale iyo waxaa weeyaan iyo lo-da iyo ariga iyo ariga afartan baa nisaab u ah lo-da soddon baa nisaab u ah geelana shan baa nisaab u ah nacam xadiidkii dheeraaye anas baana tilmaamayo marka shuruudiisa maadaama aanu ahayn waa ka tegay isago ma keenin xadiidkaas dheer dahabka iyo fidada iyagu dahabkuna siddeetan iyo shan garam baa nisaab u ah fidadana laba boqol oo dirham laba boqol oo dirham ku dhawaad shan boqol oo garaam oo qalin ah oo fida ah silver marka waxaa wanaagsan lacagta marka maxaa nisaab u noqonaya iyadana lacagta lacagtan hadda dadku isticmaalaan ee dollarka ama yacni shilinka ah iyo see looga zakeynayaa dad waxaa jira marka ayagu awalan dad fuqaha iska yeel aho waxaa jiro xataa yidhi lacagahan warqadaha wax zakaa kama waajibto maxaa yeele dahabna ma aha fidana ma aha kuwaas oo kale marka waxaa weyaan de lacagtan aan u jeednay fidada iyo dah yacni fida iyo dahab yaanay ahaanine laakiin masaalixdii ummadda soo kuma taagna lacagta waxbaa lagu kala gataa dadku waa kaydsadaa waa ku noloshooda ku xiran qofkii marka haddii la yidhaha wixii noocaas ahay ha ka zakaynin yaan zake dhan la bixinin waay macnaheedu moogtaha nacam midda kale baaburibaa marka la joogo baaburibaa marka la joogo lacagta warqaddaa waxaa weeyaan dahabkii fidadaa la raaciyaa walidaalika markaad dollar iyo dollar isku bedelaysid inaad kala badiso lama ogola oo shan boqol oo dollar inaad ku sarifto lix boqol oo dollar ma aha soo ma garanin marka hadday axkaamtaa xagga ka wadato xaggana axkaamu zakaa waa inay yeelataa oo ay dahabkii fidada la xugun noqotaa sidaa darteed lacagta marka laga zakaynaya sida looga zakaynaya waxaa weeyaan in lagu qiyaaso nisaabu dahab ama nisaabu lfida cabir looga dhigaa ilaa lacagta qiima lacagtan qiima daatiya ma laha iyado qiimo iskeeda ma laha dahabka iyo fidaday ku ayaa qiimo joogta ah leh iyo xoolaha ayaa qiimo joogtaa leh laakiin lacagtan iyado qiimo joogtaa ma laha waxaanta ku waxaadna ku garanaysaa soddon sano ka hor shilinku intuu ahaa maanta ma aha wax qiimo leh maarka ma aha waxaan layska soo same dadku hadda waaba kas waaba iska soo samaystaanba hadeertaan waa sii qiimo beesho dawla xataa dabdisa ma lehe haddaba lacagta marka waa in dahab iyo fida nisaab looga dhigo oo hadda anagu ma dhahayno boqolkii shilin labadii boqoloo shi laba boqoloo shilin baa nisaab oo ma dhahayno maxaa laba boqoloo shilin meelay ka socota hadda mabaa lahaba waxay taraysa male moogtahay laakiin nisaabka la dhihi kara intaa markay gaarto xoolahaasi zakaa ku waajibtay lacagtaasi waxaa weeyaan ama nisaabu dahab ama nisaabu alfida siddeetan iyo shan garaam oo dahaba meeqay joogtaa masalan waxay joogtaa baa lagu yidhi shan boqol oo dollar shan boqol oo dollaro ugu yar marka wax zaka ay ka waajibto amase nisaabu lfida soo qabso shan boqol iyo dhowr garaam oo silvera ama fida ah qalina meeqay joogtaa suuqa ka joogtaa waxaa lagu yidhi afar boqoloo dollar afar boqoloo dollar zakaa ka waajibto marka weliba fidada iyo dahabka waxaa la fiirinaa labadooda waxbaa lagu qiyaastaa labadaba midka marka ugu yar lacag ahaan midka yar ayaa nisaab looga dhigaa lacagta si masaakiinta marka loogu danayo adigana xaqa aad kaga soo baxdo mathalan dahabkii siddeetan iyo shantii garaam hadday shan boqoloo dollar joogto labada boqoloo dirham oo fidada nisaabka u ahna ay joogto afar boqoloo dollar zakada xagge nisaab maxaa noqonaya marka afarta boqolaa nisaab noqonayso ma og tahay mid si marka yacni calaa sabiili lixtiyaad yani soo ma garani taas baa marka looga dhigayaa nisaab dahabka asagu marka noociisao dhan waa ka waajibtaa sida xooga badan midka la isku qurxiyay iyo midka iibka loogu talagalay iyo midka la kaydsado dhammaantoodba ayb maxaa yeele nebi allana waa ilaaqay waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fi sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim nabigana sala allahu alayh waali wasalam wuxuu tilmaamay umu salama kaatumo waaweyn oy labisan jirtay jinjimo iyo ayay weydiisay akanzun huwa qaala laa buu yidhi may in addayti zakaatahu haddaad zakadiisa bixito bixiso ma ahan kayd lagugu cadaabayo iyo axaadiid kaleo fara badan waayahay rikaaska isaguna waa keeni doonaayo waxaa la yidhahda duugkufaareedka la yidhaahday meel gaalo deganaan jirtay baaba'day wax ku duugan ee qofka uu iska soo helay isagu waa zakaasna ka waajibaysa nacam waa gaari doonaa markaan baabkiisa gaarno fidada waxaan ujeedaa kuwaan iyagu quudka laqula quuto zakada laga bixiyaa isaga sanadkii markuu kusoo go-o ayaad bixinaysaa waxaa ka bixinaysana waxaa loo kala qaadaya wax aday qarash ku galay oo waraabintiisu inaad aday qarash ku gashay inaadan ku gelin hadday roob kugu waraabtay ama webi geeskiis iska dureeraya ay kugu waraabtay oo kale waxaa weeyaan markaasi wixii kuusoo go-o haddii uu gaaro khamsatu awsuq khamsatu awsuqna waxaa weeyaan ilaa halkii wusqi waa lixdan suus lixdan suus marka marka haddaad shan ku dhufato waa saddex boqol oo suus waay taqriiban sideed kintaal toban kintaal inta udhexayso haddii uu gaaro waxaa weeyaan waxaa lagaa rabaa toban meelood oo meel baad bixinaysaa haddii uu roob ku waraabay haddii kalena waxaad bixinaysaa toban meelood oo meel nuskeed baad bixinaysaa haddaad adiga waraabisay ood usoo dhaamisa biyaha aa kaa marka can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam laysa ma ahanin fima duuna khamsi awaaqin shan wuuqyadood wax ka hooseeyo ka yar sadaqatun sadaqa ma ahaanin halkii wuuqyadna waa arbacuuna dirhaman waa afartan dirham marka shan wuuqyadood meeqay noqonaysaa afartan shan ku dhufo waa laba boqol oo dirham waa fidada marka nisaabkeedu waa laba boqol oo dirham laba boqol oo dirham shan boqol afar boqol iyo sagaashan iyo xoogaa ilaa shan boqol oo garaam weeyaan hadda garaama ilaa lagu xisaabtamaayo walaa fiimaa duuna khamsi dawdin shan halaad wax ka yar shan neef wax ka hooseeyaana sadaqatun ma ahaanin walaa fiimaa duuna khamsati awsuqin shan wusqi shan dibirar wax ka hooseeyana ma ahanin sadaqatun sadaqa ma ahaanin waa saddex boqol oo suus marka shantashanta wusqi ayib waxaa laga qaadanayaa marka waxyaabahan oo dhan nisaabu lfida iyo nisaab wuxuu noo sheegay nisaabu libil iyo wuxuu noo sheegay thowd waa geela weyaan yani alaha geela shan geel shan neef oo geela wax ka hooseeya sadaqa ma ah ma ku waajibin walaa fiima duuna iyo waxaa kalou sheegay nisaabu azuruuc nisaabka zuruucda saddexdaa nisaab bau noo sheegay xanafiyadu ayaa iyagu waxay qabaan walaa fiima beeraha waxa kasoo go-o inaynan xad lahayn wax yar hadday kuusoo go-aan koomba hadday kuusoo go-do koombadaa toban baad uqaybina qayb baad bixinaysaan haddii kalena qayb nuskeedaa bixinay haddaa adiga waraabisay ayagu marka nisaab uma sameeyaan zuruucda laakiin xadiidkan nisaab buu u sameeyey waxayna qabsadeen xadiidkii fiimaa saqati samaa cumuumkaasay qabsadeen laakiin cumuumku waxaa weeyaan waxa la cumuumkaasi waxa la bixinayo sheegaya laakiin waxa laga bixinayo kama hadlin xadiidkaas kanaa ka hadlay waxa laga bixinayo zakadana sida aan sheegnay marka maalka ilmaha yarar waa ku waajibaysaa maxaa yeele axkaamu lwadci bay noqonaysaa maalkaay ku tacalluqdaa maalka ayay ku tacalluqaysaa oo sababa wujuubiha waxaa weeyaan waa waa maalnimada iyo haninimada waay haddii la helo marka cidda laga helaa la fiirin maayo iyado wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal laysa cala lmuslimi muslimka dushiisa ma ahanin fii cabdihi addoonkiisa walaa farasihi iyo faraskiisa sadaqatun wax sadaqa ah wa fii lafdin ilaa zakaata alfidri mooyaane zakaatulfidriga mooyaane fi raqiiqi addoommada laga bixinayo waxaa laga qaadanayaa marka adoonka addoomaha inaan laga sakayneynin fardahana aan laga sakayneynin cayn ahaantooda laakiin qiimo ahaantooda waa laga sakeynayaa qiimo ahaantooda oo haddii laga ganacsado ganacsi ay galaan oo kale waa laga sakayn wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal alcajmaau jubaarun alcajmaau aflaydii waa neef xoolihii xayawaankii jubaarun weeyaan jinaayadeeda waxa ay geysataa jubaarun waa hadur alcajmaau aflayda waa mid xoolihii ama xayawaankiiyo jubaarun weeyaan waa mid hadur ah dhaawaceeda iyo waxa ay geysato wax kasoo qaad ma leh walbi'ru ceelku jubaarun weeyaan walmacdinu macdinkana jubaarun weeyaan isaguna waxaa dhan janaayada ay geystaan waa wax kasoo qaad ma laha wa fi rikaazi rikaaskii duukufaareedkiina alkhumusu baa ahaaday khumus yaa dhexdiisa ahaaday alcajmaau jubaarun marka macnaheedu qaala almusanifu aljubaaru alhadar weeyaan alladii kaas oo laa shaya fiihi waxba aan dhexdiisu aanay ahaanin walcajmaa'una addaabatu weeyaan albahima ee afkala xoolihii weyaan aflayada macnaa ma hadasho ma hadlaan xooluhu maogtaha ayb marka jinaayada alcajmaau jubaarun itlaaqaas waxaa lagu xiray jinaayadeedu waa goormay ay hadar tahay waa haddii idaa lam yakun hamata taqsiirun min almaaliki ninkii iska leh haddaanu isagu gaboodfal ka imaanin waay ninkii iska lahaa ee watay haddownan gaboodfal ka imaanin ayaa markaasay hadar tahay xadiidka saas waa in lagu macneeyaa oo maxaa yeele xadiis waxaa soo aroortay haddii xooluhu hadday habeenkii galaan qof beertiis ay daaqaan waxaa laga rabaa ninka iska leh maalinkii hadday daaqaana dad ninka beerta iska laha inuu ilaashada laga rabaa soo ma garan hadday qof iyo jinaaye hadday geysato neefka uu geystana ninkii iska lahaana uu fuushan yahay oo ninkii mas-uulka ka ahaana uu saaran yahay waxa weeyaan dee markaas jinaayadiisa isagaa laga rabaa ninkaa laga rabaa maxaa lagu ka celin karaa soo ma garan laakiin haddii intaa aanay jirin oo taqsiir isaga gaboodfal ka yimid aanay jirin markaas waa hadar wafi rikaazi lkhumusu rikaaz waxaa la yidhaha wixii meel ku duugan dafiinu ljaahiliya wixii meel ku duugan ood lasoo baxdo ayaa la yidhaahdaa rikaaz isaga sanadna looma shardiyo nisaabna looma shardiyo in allaale inta aada heshay shan meelood baad uqaybinaysaa meel baad aad iska bixinaysaa afar meeloodna adaa iska leh maxaa yeele si aan kalifaad lahayn baa kusoo heshay rikaazka marka wax laga bixiyaa waa noocma marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay sida raajixa qowlkiisa haddii dahab iyo fido aada heshay waay meel ku duugan waa ka bixinaysaa marka laakiin wax kaloo aan ahayn macaadin dahab iyo fido aan ahayn awalba sake lagama bixin jirin buu leeyahay culamada qaarna way camimayaan xaggee lagu bixinayaa masrafulfay waa lagu bixiyaa waa la yidhi fayulmuslimiin meesha lagu bixiyaa lagu baxshaa zakada masrafkeedana waa lagu baxshaa waa la yidhi sideedii sinfi ee zakada la siin jiray rikaasku markaa de wixii meesha ku duugnaa magaalo la degan yahay haddaad wax meel uga duwan hesho rikaas lama dhihi kara kaas oo kale waa luqata waa baadi haddii magaaladu gaalo ay degan yihiin yacni gaalo markaa dimiyiina ama muslimiinba ay degan yihiin xoolaha aad ka heshaa maaha xoola marka rikaas baabkeed gelaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala bacata rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu diray cumara cumar cala sadaqati buu u diray faqiila waxaa la yidhi manaca ibnu jamiil ibnu jamiil waa diiday wa khaalid ibnu lwaliidna waa diiday walcabaasuna waa diiday camu rasuulilahi sala allahu alayh wali wasalam nabiga adeerkiis ah faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yidhi maa yanqimu bnumaa yanqimu bnu jamiilin ibnu jamiil muxuu qoonsanayaa ilaa an kaana faqiiran oo ma qoonsanayaba ilaa an kaana faqiiran inuu ahaa faqiir fa akhnaahu llahu alla uu hodan ka dhigay ninka ibnu jamiil cudurdaar ma lehe isagu muxuu qoonsanayaa muxuu qoonsanayaa ibnu jamiil faqiir buu ahaa ilaahay baa wax siiyey sabab uu u bixi waayey zaka meesha ma taalleh marka ninkaa cudurdaar male marka faama khaalidun waama khaalidun khaalidse fainakum idinku tadlimuuna khaalidan khaalid waad dulminaysaan waqad ixtabasa wuu xabisay adraacahu dirciyaalkiisi wa actaadahu hubkiisi iyo dagaalka fii sabiililah ilahay jidkiisa u xabisay xoolo wuxuu lahaayba jihaadkiiba u xabisay oo u waqfay amaba jihaadkiiba u cayinay oo u diyaariyey marka wax lagu yeeshaa male halkan marka bacdi alculamaa waxay u daliishadeen khaalid xoolihiisii oo dhanba fii sabiilillahi buu ku bixiyo macnaha wa fii sabiilillahina de waxyaabaha sekada lagu bixiya waa ka mid tahay macna halkaa marka waxay ka qaateen sideedda sinfi hal sinfi inaad siin karta sakadaada dhan oo waa kaa khaalid baa halkaa sinfi siiyey bay dhahayaan nacam inkastoo istidaalkaasu laga daba tago wa ama alcabaasu cabaase fa hiya calaya aniga korkayga ahaatay wa miluhaa iyo iyadoo kale marka fahiya calaya maxaa lagu macneeyey labaa lagu macneeyaayo waxaa la yidhaahdaa inuu zakadiisii mar hore aniga ii dhiibayba oo laba sano zakadeedii uu soo hormariyey halkaana waxaa laga qaataa zakadii in lasoo hormarin karo amase in la yidhaahdo maya ee waxaa weeyaan aniga maadaama uu adeer ii yahay adeerkuna uu aabbaha la mid yahay anaa layga rabaa tiisa uma qaala waxau yihi yaa cumaru cumarow amaa shacarta miyaadan dareemin ana cama rajuli ninka adeerkiis sinu abiihi aabihiis oo kale inuu yahay ay milu abiihi aabihi oo kale inuu yahay qariinadan dambe marka waxay tusaysaa sida macnihii dambe wa can cabdillahi bni zayd bni caasimin qaal lamaa afaa allahu alla markuu usoo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa yowma xunayn maalintii xunayn fay uu siiyey xoolo qasama fi nnaasi dadkii dhexdooda ayuu ka qaybiyey xoolihii wafi lmu'alafati quluubuhum iyo kuwii quluubtooda lasoo dumaayey walam yucdi lansaara ansaar ma siinin shay-an waxba ma siinin halkaa waxaa laga qaadanaya almualafatu mualafatu lquluubka mualafatu lquluubka in wax la siiyo mualafatu lquluubka in wax la siiyo ayaa laga qaadanaya mualafatu lquluub marka yaa noqon kara waxaa noqon kara nin markaas soo islaamay oo wax la siinaayo si islaamka uu ugu nagaado nin oday ah oo qabiilkiisu gaala yihiin laakiin isaga kasoo islaamay haddii isaga la dhaqaaleeyo qabiilku uu soo islaamayo soo ma garanin macno saddexaadna baqawi u tilmaamaayo macnahaas waxa ay tahay culamaduna way tilmaamaan in gaalada laftirkooda gaalo shartooda laga baqaayo in la yska siin karo oo la dhihi karo war xoolahan qaateenna daaye mathalan gaalaad adiga kusii jeedaa kuwo kalena waxaad waxaad ogtahay shartooda inaadan ka nabadgeli karin kuwaas iska sii sii xogaagaan sii zakadii muala yacni walmu'alafati quluubuhum bay ku qaadanayaan kuwaas kale si a uga soo takhallusta marka kuwaas ka dhammaato kuwan u imaamo markaa ka bacdi taanad waa tii dagaalkii ghaswat lkhandaq waa tii nabiga sala allahu alayh waali wasalam uu damcay si gaalada loo kala diro in miraha madiine kasoo baxo in lagula heshiiyo in iyaga la siiyo wax laga siiyo waa tii labadii saacad ay ku diideen markaas saacad waa tii uu ku diidey ansaar waa tii diideen oo dadkaan anagoo jaahiliye ku wada jirno ma haweysan jirin maalkeenna hadda say ku haweysanayaan watay dheheen marka nebiguna ma haminaayo wax oo dembi ah ama khalada ma ku haminaayo walidaalika dadka qaarkood hadda dee jihaadka jihaadaan ku jirnaa yacni leh waxaad arkaysaa wax badan inay ka qaldan yihiin war siyaasaddii sharciga ahayd ku dhaqanoo kanna iska sasab midkan inta aada lasii dagaalaysa ma leh waxay rabaan waxa gaal adduunka joogo dhan inay isku taagaan iyagoo haddana aan awood macno badan aan lahayn taa marka maxay dhalinaysaa kulligood isugu kaa tegayaan meelna ma gaari kartid marka nacam waxaan marka in lagu dhaqmo asraartan shareecada iyo maqaasidan waaweyn oo shareecada ya yacni wax ka wanaagsan ma laha nacam taasaana wanaag lagu gaaraya nacam in nebigana looga daydo jihaadkan aan nebiga looga dayanayninna sideedaba camal sowmaha jihaadku alla loogu dhawaado camalka alla loogu dhawaanayana waxuu rabaa ku dayashoo rabaa nabiga in looga daydo sala allahu alayh ali wasalam ma ahan yacni ra'yi dad aan khibrana cilmina lahayn khibrana lahayn nacam taana waxaan umalaynayaa de caalamulislaami dhibaatadeeda waa aragnay waana dhadhaminay nacam ayb laasiyama dadkeenna waa dhadhamiyeen waan aragnaa haddana mashaakilka ay leedahay nacam daa'iman wa abadanna dad noocaas unbaa saas wax u fashiliyo nacam wanaag in la gaaro dagaaladii lala dagaalamo dalkii la difaacdo iskiis uma xuma xumaantu meesha kama imaanin dadka qaar say moodayaan ma aha nacam ee xumaantu meesha ay ka imaanaysaa waa meeshaan weeyaan marka aan lagu dhaqmaynin siyaasadii sharciga ahayd nacam ayb marka wuxuu yidhi mualafatulquluubkiibuu markaas siiyey nacam walam yucdi alansaara shay-an ansaarna waxa uma siinin fakaanahum waaba iyago oo wajaduu fii anfusihim naftooda wax ka dareemayo xoogaas u yar xumaaday id lam yusibhum id waqti lam yusibhum aanu siinin oo asiibsiinin ma asaaba naasa dadka waxay dadka wixii uu siiyey uu asiibsiiyey fakhadabahum nabiga u qudbeeyey marka hadday dadku wax soo kala dhex galaan in markiiba la xalliyo waa oon la sugin intay isku bedel intay isku bedesho ficil iyo dagaal iyo dhibaato fakhadabahum waa u qudbeeyey faqaala waxau yidhi yaa macshara alansaari ansaare alam ajidkum miyaanan idin helin dulaalan idinka oo dhunsan fahadaakum allahu bi alla oo aniga igu kiin hanuuniyey wakun marka halkaa waxaa laga qaadanayaa marka hidaayada iimaanka hidaayada iimaanka inay wax walba ka weyn tahay nicmo midda ugu weyn waa nicmat liimaan taasuu nabiga uga bilaabay sala allahu alayh ali wasalam waa dhuunsanaydeenoo mushrikiin baad ahaydeen anaa ilahay igu kiin hanuuniyey wa kuntum waxaad ahaydeen mutafariqiina kuwa kala tag tagsan faallafakum allahu bi ilahay anu igu kiinsoo igu kiin isugu kiin dumay ilahay waa isku kiin soo dumay aniga dartey aniga sababteyda taa marka waxaa laga qaadanayaa nicmada labaad inay tahay nicmat lulfa dadku yacni inay muslimiintu hal gacan wada yihiin waa nicmo waayo tafaruquna waa cadaab xadiidkaa saasuu tusaya ibnibnu daqiilciidna waa caddaynaya wa caalatan miyaydnan ahayn kuwo fuqara ah fa ahnaakum allahu bi alla uu idin deeqayo hani idinka dhiga bi aniga sababteyda kulamaa qaala markastoo shay-an uu yidhaahdo qaaluu allah warasuuluhu amanu alla i rasuul baa gallad badan bay dhahaan qaala maa yamnacukum maxaa idiin diidaya an tujiibuu rasuulallahi rasuulka alle inaad u jawaabtaan qaaluu waxay dhaheen allahu warasuuluhu amanu qaala waxau yidhi low shi'tum haddaad doontaan laqultum waxaad dhihi lahaydeen ji'tanaa waad noo timid kadaa wakadaa adoo saasaa ah alaa tardawna miyaadan raalli ku ahayn an yadhaba naasu dadka inay la tagaan bishaati ari walbaciiri awr wa tadhabuuna birasuulillahi rasuulka aada la tagtaan ilaa rixaalikum guryihiina aada la aadaan lowla lhijratu hijrada haddaanay jiri lahayn lakuntum ra'an baan ahaan lahaa qof min al ansaari ansaar ka mid ah ayaan ahaan lahaa macnaha waxaa weeyaan xagga xukunka waay nacam xagga xukunka weeyaane nasabka ma aha sida ibnu daqiicadiyey walow salaka naasu dadka hadday qaadi lahaayeen waadiyan tog aw shicban ama dariiq la salagtu waadiya alansaari baan qaada ayaan qaadi lahaa wa shicbaha alansaaru ansaarta shicaarun weeyaan waa funaanada hoos ee jirka la xiriirto wanaasu dadkuna dithaarun marada kore weeyaan say u kala qiimo badan yihiin inakum idinku satalqowna bacdii gadaashay waxaad la kulmi doontaan atharatan sadbursi fasbiruu sabr xataa talqownii cala alxawdi ilaa aad xawdka igala kulantaan sidaasuu nabiga ku waaniyey sala allahu calayh waalihi wasalama dadkaani nacam وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم